بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى وحين نسوي ديننا بلوغي بش رمضان بركة سنيد كلموين كوكوبا وكسابسا رمضان كي أحكام تيسا إيو قاب كل وفايدة سن لها إيو وحياله أي بشو مضنيد إن لغا إلاليو إنو كهذا دونا إن شاء الله تعالى كل با وحي لهنا وافتيسي كوبا أو أرورسا فديا كلا دوان أو إزدبجوه إن شاء الله تعالى fadhiga maanta waxaynu ku bilaabaynaa insha allahu tacaala soonku waa bisha sagaalaad ee kamida bilaha muslimiinta ee dhexdhacda bisha shacbaan iyo bisha shawaal u dhaxaysa biijmaaci lmuslimiin bisha ayadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala bil barakaysan buu ka yeelay qur-aankaa lagu sheegay qur-aankaa la dejiyey sulbanuhu calayhi salaatu wasalaamna wuxuu ku magacaabay shahru sabri bishii sabirka iyo dulqaadka iyo gegsiga ee laga sabri lahaa xumaanta iyo waxyaabaha soonka dhaawaca ama buriya ama dhibaatada u geysta yidhaahdaan bishu ee soon waxaa weeye waxaa laga xasilayaa oo laga sariiganayaa waxyaabaha aan aadamaha ku wacnayn bisha gudaheeda iyo bilaha kaleba soomkuna waa alimsaaku waalkafu cani ilxaraka asalkiisu salaaduna waa alxaraka dhaqdhaqaaq khayr leh ayaa salaada ayada lagu tilmaamay soonkuna ka gaabsi iyo xasilooni laga xasilo waxyaabaha xunxun ee ba-an ayaa lagu tilmaamay maadaama salaaduna ay dhaqdhaqaaq iyo xaraka tahay soonkuna uu yahay xanibaad iyo xasilooni iyo deganaansho aad nafta xabisaysod ka xabisayso xumaha ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka dhowrka meelood isku ladhay salaada iyo soonka wastaciinuu bisabri wasalaa wa inaha lakabiiratu ila cala alkhaashiciin yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaa ina allaha maca asaabiriin idan salaadu marka khayrkaad u dhaqaaqaysaa soonkuna xumaha ayaad nafta ka xanibaysaa saasaa loo yidhi bishii shahru sabri loogu magacaabay inaynu soomi weyno dhibaatadu kama jirto ee dhibaatadu waxay ka timaad inaan soonki ilaalin weyn oon dhowri weyno nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii qudsiga ah wuxuu ilaahay ku yidhi yadacu tacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli ruuxa muslimka ee soomaya wuxuu ka tegayaa raashiinkii iyo cabitaankii iyo waxay naftiisu rabtay buu ka tegayaa min ajli aniga dartayba oga tegaya marka waxaa la doonayaa ruuxa muslimka ah in bisha ramadaan uu ka fogaado waxyaaba horaan xalaal u ahaa cuntooyinkii raashiimadii cabitaanadii galmadii iyo kaftanka qaarkii waxyaaba horaanba mubaaxiyo xalaal u ahaa buu ka soomayaa wixii horaan xaaraan ka ahaana bisha ramadaan wuu sii adkaanaya waa kasii daray waxaa la doonayaa bishan ramadaan inay ka duwanaato bilaha kale nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi haddii maalinkii soonkiina la gaadho ood soontaan muslimiinay ruuxa muslimka ah falaa yarfath walaa yajhal ha iska ilaaliyo hadduu ruux la dagaalamo ama la murmo ama uu weerar ku soo qaado waan soomana ha yidhaahdo maalinka ramadaan ama bisha soon waa inay bilaha ka duwanaato maalinkaad sooman tahay waa in maalmaha kale uu ka duwan yahay jamaaca min asalaf oo saxaabada iyo taabiciin bal waxay odhan jireen markaad soomayso waa inaad ka soonto afka ood ka soonto dhagaha ood ka soonto indhaha indhaha laga soomayayo waxaad iska ilaalinaysaa oo indhaha aad ka oga ba-aysaa waxyaabaha xunxun inaad ku eegto acuraadka muslimiinta inaad ku eegto meelaan la rabin inaad ku fiiriso ishaadu waa inay soonto ay ka soonto daymada iyo eegmada aan bannaanay dhagahaadu waa inay soomaan oy ka soomaan xumo inaad ku dhegaysato hees iyo miisig aad ku dhegaysato dad sirtooda iyo hadalkooda aad ku dhagaysata aan raalli ka ayn amaan lagu ogolayn dhagtaadu ayadna waa inay ka soonto xumaha afku waa inuu soomo iyo carrabka oo uu ka soomo beenta cantarabaqashka namiimada rufyaannimada laqwiga iyo waxaan loo baahnay waa inuu ka soomo cuntadii iyo cabitaanadii iyo waxyaabihii kale sharcigu uu diiday meel walba muslimka la doonaya inuu ka soomo oo uu ilaaliyo walidaalika salafku marka bisha ramadaan la gaadho laba qaybood bay u qaybsami kareen u qaybsami jireen say u ilaaliyaan soonkooda iyo dhagahooda iyo afkooda iyo adinkooda iyo ishooda u dhowraan jamaaca min asalaf ramadaan ba hadduu galo waxay samayn jireen masaajiday ku urursan jireen masaajidda ayay geli jireen oy dhex fadhiisan jireen ilaa ay ka afurayaanna kamaysu soo bixi jiren si ay u ilaaliyaan ishooda iyo dhagahooda iyo afkoodaba soonkooda u dhowraan jamaaca minhumna waxay samayn jireen gurigay ku urursan jireen soonba haddii la gaadho aadaan iyo salaad jamaaca inuu u soo baxa mooyeene mana soo bixi jirin aafada marka innaga in haysata waxaa weeye soonkii iyo bishii soon iyo maalinkii soon waxaynu u aqdaamanaynaa sidii horaan aynu u kaftami jireen u aqdaaman jiray aynu u bardoodami jiray baynu u wadaynaa mushkilo weyn baa marka halka iyadaa ka jirta waxaa mudan in la isxusuusiyo xadiid waxaa jira laga wariyo suubanaha calayhi salaatu wasalaam oo uu wariyo saxaabiga la odhan jiray cubayd mowla rasuulilaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam xadiidka arrin khatar ayuu tilmaamayaa oo ku saabsan soonka in sidii loo ilaalin lahaa xanta iyo xumaha looga dhowri lahaa xadiidka wuxuu leeyahay saxaabi ayaa maalin nabigu masjidka fadhiya u yimid markaasuu nabi allow gabadhii hebliyi hebla ahaa laba gabdhood oo soomana wuxuu nabi allow waa sooman yihiin soonkiina aad buu hayaa waa waa dhibaya waana xilli kulul oo qoraxda kulushahay oon dartii baan ka baqayaa inayba la suuxa nabigu waa ka aamusay saxaabigu waa isayn waayo mar labaad buu hadalka soo celiyey nabi allow hebliyi heblo soon waa sooman yihiin milic iyo culays badanna waa jiraa inay suuxaan ay doorsamaan baan ka baqayaa nabi allow waa ku celiyey nabigu waa ka aamusay markii labaad gadaasheedii iyo wuxuu ihi igu yeedhay hebliyi heblo waa loo yeedhay nabigay u yimaadeen nabigu weel buu codsaday siduu xadiidku tilmaamayo weel weyn buraa la ii keeno weelkii baa loo keenay weelkii nabigu wuxuu ihi kuma taga hiblay kuma tag tii u horraysay buu ihi kuma tag weelkii bay kuma tagtay waxay ka buuxisay malax iyo dhiig iyo hilib carun ah oo qurun ay ka buuxisay kala barh bay geysay tii labaadba nabigu haddana yidhi kuma tag ayadna inta ileeg weelkii intii ka dhimanadba waxay ka buuxisay malax iyo dhiig iyo hilib ee uray bay ka buuxisay markaasuu nabigu calayhi salaam markay saxaabada isku naxeen ayaguna dumarkii yaabeen iyo nabigu wuxuu yidhi labadan gabdhood saamataa cama axalla allahu lahuma wa aftarataa bima xarama allahu calayhima labadan gabdhood waxay ka soomeen wixii ilaahay u banneeyey ee horaan u bannaanaa oo cabitaan iyo cunto iyo raashin ah bay ka soomeen bisha ramadaan horteedna bannaanaa waxay ku afureen wixii ilaahay ka xarimay oo rax dad muslimiin ay xanteen dad muslimiina ayay xanteen oo hilbahoodi iyo dhiiggooda cuneen waxay matageenna waa sida xadiidka asaga xadiid culus weeye jamaaca min asalaf baa waxay ka qaateen xadiidka asaga ruuxa muslimka asagoo sooman hadduu wax xanto ama uu wax isku diro rufyaan noqdo ama uu been sheego soonkiisi inuu burayo ilaa raashiin iyo cabitaan iyo cunabis lagama soomee xaaraanta iyo macaasida waa in laga soomo xadiidka asaga ah bacdu ahlicilmi way xoojiyeen oo way saxiixeen sida ibni xasam oo kale bukhaarina waxaa laga sheegay fi taarikh alkabiir inuu yidhi waa mursal mursalkaana waxaan filayaa inuu ujeedo waa munqatic oo sanadkiisaa sulaymaan ibnu tarkhaan ataymi can cubayd mowla rasuulilaahi baa fii bacdi riwaayaat ku yimid waana inqitaac baa ku jira oo sulaymaan ataymi muuse ka maqal xadiidka mowla rasuulilaahi cubayd laakiin riwaayada axmed oo dhowr dariiq ka timid ayaa caddaysa waasadada meesha ku jirto wuxuu yidhi waxaa ii sheegay xadiidka rajul min asxaabi abi cuhmaan annahdi majliska abi cuhmaan buuna iigu sheegay xadiidku ii tabiy xadiidku marka waa mutasil inqatacna kuma jiro irsaalla kuma jiro laakiin jahaaladaa ninka taabiciga ee weyn ee majliskii abi cuhmaan annahdi xadiidka ku sheegay asxaabtiisana ahaa jahaaladasaas ku jirta aljahaala fi طabaqaati ataabiciin alkibaarna culamo badan waa tasaahulan waxna kuma cileeyaan walidaalika ibnu xasan waa saxiix yeelay ibnaqina waa xoojiyey idan qadiyadaasi waa qadiyad khatar ah alimaam alawsaaci asaguna xadiidkan wuxuu jeysan jiro wuxuu odhan jiray ruuxa muslimka asagoo sooman hadduu been sheego ama uu waxanto ama uu rufyaannimo iyo shay xaarana ku dhaqaaqo soonkiisi waa batala waana ka buraya waa riwaaya can imaam axmed xadiidkana musnadkiisuu ku wariyaa riwaayana asaga ka sugan oo waxaad moodaa inuu xadiidka xujaysanayo waa ra'yigii daahiriyadu ay ku tageen ibnu xasmna uu xoojiyey almuhim jumhuurtu waa khilaafsan yihiin laakiin khatartu intay la egtay bay ku dareensiinaysaa xanta iyo cantarabaqashka iyo beenta iyo waxaan bannaanayn soonku dhibaatadu ay u geysanayaan badalka ayada ah ka dareemaysaa fi saxiixi waad garanaysaa man lam yadc qowla zuur waalcamala bihi falaysa lilahi xaajatun fi an yataca sharaabahu طacaamahu wa sharaabah ninkii aan bisha ramadaan iyo soonkiisa aan ka ilaalinin hadalka beenta iyo xumaanta aan ka ilaalinin ilaahay dan iyo xaaje kama laha inuu oon iyo gaajo isku dilo maxaa yeelay soonkiisaba waa ku ciyaaro waa ku tuntay calaa aqali taqdiir ajir la-aan buu noqday iyo tawaab la-aan buu noqday weeye labiyo tobankii maalintoo dhan ay gaajo ku xagato ajirna aadan ka helin soodaal iyo deeg ma aha marka kelimadu gebagabeedu waxaa weeye ruuxa muslimka bisha ramadaan waa inuu ilaaliyo bisha waa inuu dhowro dhagihiisa waa inuu ilaaliyo indhihiisa waa inuu u soo jeedo afkiisa iyo addinkiisa waa in laga nabadgalo ilaahay waa inuu isku xidho masaajidda hadday xidhan yihiinna guryihiinna iyo goobihiinna ku ekaada hadalkiinna ee kontaroola iska warqaba ilaahayna ha laga cabsado subxaanahu wa tacaala ka bixin waxaan baraarujin lahaa dad waxaa jira muslimiina oo xabsiyada kenya iyo meelo badanba ku xaniban kuna dhiban labaatan sano toban sano sanadi xidhan rafaatan ahal iyo aqribo kalema aan lahayn muslimiintaa soo dhowraya bisha ramadaan marka la gaadho caadana inoo ahayd inaynu hawshaasi ka qayb qaadanno marka muslimiinta waxaan ugu baaqayaa meel walbay joogaanba dadka muslimiinta bisha rabada ha loo naxariisto ha loo danqado ha laga warqabo nin walba wuxuu gaadhsiin kara ha gaadhsiiyo jamaacaadka iyo dadka muslimiinta u taagan inay hawshaa wax ka qabtaan masaakiinta iyo maxaabiista wax gaadhsiiyaanna halala tacawun halala shaqeeyo wixii loo keeni karaa ha loo keeno intaasaan galabta odhan lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu